Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan maxamed lafti gareen ayaa daahfuray mashruuca iftiiminta xaafadda barwaaqo ee magaalada Baydhabo oo ay hirgelintiisa iska kaashadeen Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dowladda Ingiriiska. Munaasabadda daahfurka mashruuca waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano la taliyaal maamulka gobolka Baykan degmada Baydhabo madaxda shirkadda Beeke iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn waxaa munaasabadda xariig jarka ka hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Kabaya.
iyadu may buu ahaa may qabkii may buu ahaa arrimuhu halku waara oo in badan may buu ahaa darar may buu ahaa qabkii langoos dul haysada adeegyadka haysada koronto may buu ahaa waxyaabo may kamid kamid may buu ahaa oo aasaasaha ah oo dhaqaalaha may buu ahaa koron qaada may buu ahaa ya may buu ahaa ya kamid ah saa darteed markii may buu geeg may buu ahaa intan intan sinna inuu dah furna mashruucaasi may buu ahaa may buu ka dhaqan galo faday mashruuca dadaan koronto giliyokaasi meelidooda hoos beeko si sheegaamishadoolgoolakasi tankalag war kastoo horumara la dir haddii saarar daaway buu ahaa hogaanka wanaagsanaa ka koras war kasta oo haddi geeka baydhabo warbadaa la socotaan horumarka geeka haddii isa firidaan dhimi kasta ama waxbarasho naga tahay ama caafimaad naga tahay ama walbadan oo walbu ahaa badanoo horumara la kadeeraya jiraan mahadaafo iskulaha ahaa ee madaxweyne cabdicasiis oo maanaha dhiirigelintaas badanaa ama hamiina maalan hanjeeda ini oo bulshada musbahadan ay horumar deerta horumarkii alxamdulilah walbana ka guuleysani tan kale walbaa meelan kuma hadnagay shirkadda beeko beeko siisna la socotaan madi hore waxay tahay dad ganacsi eh ganacsatada eh oo yo is abaabin oo qaris isku isku fangaray dadaal barnaamij jiraan ugu dambeyn madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa bogaadiyey mashruuca iftiiminta xaafadda barwaaq ee magaalada baydhabo isagoo u mahadceliyey dowladda ingiriiska oo ka caawisay koonfur galbeed hirgelinta mashruuca iftiiminta xaafadda barwaaqo dadkan waa dad duruuf qabatay duruuf amni qabatay duruuf abaar qabatay isbeddelka cimilada saamaysay sidaas darteeda soo baxay deegaankoodi kala yimid ila magaalooyin walaal helay dibidejin loo sameeyey maxay ahayd deegaano la siiyey dhul ay leeyihiin heleen degay adeegyadii bulshada oo kale oo dhanna la gaarsiiyey waayo maanta waxay haystaan amni waxay haystaan dhul ay leeyihiin waxay haystaan waxbarasho waxay haystaan caafimaad waxay haystaan wax laalayo wixii adeega bulshada ahaa oo dhan waxaa ku soo kordhay laba muhiim u ah bilicda iyo amniga iyo horumarka oo ah jidadkii quruxda badnaa ee loo suubiyey iyo iftiimintii korontadii